Lawatan iyo shan ton baa urur oo wadeen gargaar u soo dhowaan ku bahi magaalada muqdisho ee caasimada dalka naahiye amba biidi hay-ada sodma iyo deri magaalada guriceel walibana gargaarkan lakuwade inuu ku faa'iidaysadaan toban iyo saddex kun oo qoys oo ku nool degmada guriceel iyo deegaanada hooskoyow goobta la kashaal wareejiyay deeqda waliba goobroog ku hayay gudoomiyaha degmada guriceel xanukumid ee xubno golo deegaanka degmada iyo agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-ada soodma ankoreyntii agaasimaha waaxda gargaarka soodma zahra cali yuusuf iyo waliba ay ku warbiday gargaarka hay-ada soodma iyo deersida degmada guriceel ee ujeedka la kuleeyay shan iyo labaatan baabuur oo aan ka soo ambabixinay wiig ka hor magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay ku soo gaareen wasiir si nabadgelyo ah oo badqaba waxay ku soo gaareen degmada guriceel raashinka baabuurtaas mucaawanada sidoo aan ugu talagalnay in looga faa'iideeyo dadkii degmada gurceel iyo aaggeeda oo ku soo barakacay dagaaladii iyo abaaraha iyo colaadaha aad ay u saameeyeen waxaan jeclahay anigoo ku hadlaya magaca hay-adda maareynta masiibooyinka wasiir inaad iga guddoontid gawaaridaas shixnidda sida sidii loogu talagalayna loo maamulo dhanka kale gudoomiyaha degmada guriceel faarax cabdi macalim iyo waliba usa hay-ada soodmaan ku mahadnagay deeqda iyo hadeersadii bulshadu tabaaleysanaaytay ee ka noolaan deegaanada galmudug usoona faahfaahin kubi baahiyo sharduban eeyo markaas aan qaban gargaarka laadeersi waxaan galabtay halkaan u joognaa inaan la wareegno raashin cawino ah oo halkaan ay soo gaarsiisay hay-adda sodmo wakiilna ay ka tahay walaasheen saaro oo ay halkaan joogto waxaa garabkayga taagan wasiirkii waxbarashada wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gargaarka xildhibaanadii mas-uuliyiintii kale ee deegaanka waxaan rabaa horta inaan u mahad celiyo cid walba oo qayb ka ahayd inuu halkan soo gaara raashinkaanu waxaan leenahay hay-adda sodmo iyo guud ahaan cid walba oo ka shaqaysay wasaaradda gargaarka galmudugba waa ku mahadsantiin horta inaadna soo gaarsiisaan waxaan idin leenahay waa nugu yaryahay weli waxa aad hadda noo keenteen bulshada deegaankan ku dhaqan markii la yidhaahdo boqolkii shan xataa kama gaaro waxaan rajaynaynaa marka inaad wax uun bilaaw ah aad ugu tala gasheen deegaankan waan idinka sugaynaa insha allahu tacaala inaad marar badan aad aad deegaankan wax soo gaarsiin doontaan runtii xilliyada lagu jira hadda ayadoo deegaanka colaado hore uga dhaceen oo argagixisada runtii dee dhibaatooyin badan lasoo maray haddana hadda waxaa jiro xaalado kaleeto abaareed oo deegaanka runtii hadda bulshadii ku haysta oo ad arkaysaan meeshaan hadda aan joogno dadkii degganaay inay roob la'aan uga guureen waxaan rajaynayaa si fadhi ah inaan warbixin inku siirno laakiin si hordhac ah waxaan rabnaa inaan idiin sheegno waxaa naloo keenay oo raashinka hadda aad nagu wareejinaysaan inuusan boqolkii shan xataa uusan kafay karin mar kale aan ku celinaynaa waan idinka rajaynaynaa marka inaad bal mar kale noo soo jawaabi doontaan insha allahu tacala aadaan u mahadsan tihiin annagana waxaan dabaanad qaadi doonnaa mas-uuliyadda wixii naloo dhiibay sidii loogu talagalay inay dadkii mudna ay u gaaraan dadka deegaanka ma kala gaaraan laakiin inta mudan ayaan rajaynaynaa inay gaaraan gaar ahaan meelihii colaaduhu ka dhaceen aadaa u mahadsan tihiin hay-adda gargaarka qaranka ee soodmaaya weliba wada dadaala markaasida ka caawiyo bulshada gobolada dalka